Hay-adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodoma oo ka duuleysa baahiyaha ka jira degmada Ballad Xaaba ee gobolka Gedo ayaa deeq gargaar ah oo ka kooban raashin iyo agab kale gaarsiisay dadka danta yar iyo kuwa naafada ah ee ku nool degmadaasi goobta lagu qeybinaya deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan Sodoma maamulka degmada Ballad Xaabo waxaana ka faa'iideystay in ka badan sideed boqol oo qoys ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa u mahad celiyay hay-adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka waxaa weeye barakac baan ahay barakac baan ahay haddii ilaah ku samge hay-adda masiibooyinka yaa dowladduna soo gaarsiisay way ku mahadsan tahay maamulku wuu ku mahadsan yahay maaraynta masiibooyinkaynu soo gaarsiisay bur burle saliidle beriisle waana soo gaarsiisay ilaahay baa ku mahadsan waa u mahad celinaynaa iyagana masiibooyinka hay-adda masiibooyinka dowladda maamulka kulli waa u mahad celinaa alxamdu lilaahi rabbi waxaa la isiiyey beriis iyo bur iyo sonkor iyo saliid yaa la isiiyey ilaahay waa mahadale waxaan u mahad celinaynaa dowladdana soo gaarsiisay hay-adda masiibooyinka ilaahay ka sokow waxaan ku mahadinaynaa dowladda soomaaliya meel kasta oo joogta raashinka caawimaada annaga colaad ay nagu socota oo wax qaxay iyo wax rafaaday iyo wax dhintay intaba la leeyahay dowladda soomaaliya deeqdii ay noogu daaqdo ilaahay nooga soo qaaday wayna soo gaartay si wanaagsan baana noola siiyey raashinka nala siiyeyna waxaa ka mid ah bur saliid beriis sonkor baa nala siiyey wayna ku mahadsan yihiin dowladdii noo soo garatay oo ilaahay nooga soo qaaday boqol iyo shan sanaan jira caalinna waan ahay raashiin waa la isii sonkor beriid bur saliid waa la isii khayr allaasi inta soo dhiibtinta dhiibaysa wallah wax khayr sii waxaan u mahad celinayaa hay-adda masiibooyinka maaraynta masiibooyinka iyo dowladda federaalka caawimaadda ay nala soo gaartay taasoo na soo gaartay oo si nidaamsan oo sharafle aan ku qaadannay ayaan
dhanka kale gudoomiyaha degmada baled xaabo shir cabdulaahi keenaan ayaa ka mahad celiyey deeqdan islamarkaana sheegay in ay ka faa'iideysteen dadkii loogu talagalay in aan uga mahad celiyey dowladda federaalk soomaaliya oo runtii baaqayagii hore ka jawaabtay dadkeeda shacabkana soo gaarsiisay deeqdaas uu sheegay wasiirka siddeeddaas boqol oo qof oo intaasoo nooc isugu jirto sida ay noo sheegtay dowladda hadda waana fees koowaad fees labaad iyo fees saddexaad baa diri doono in intaan ay ka soo badisana waa jeclaan lahayn maxaa yeele dadku tirada barakacyaasha ee magaalada karaba ka barakacay aad bay intaan uga badan yihiin intaan hadda dadkii la siiyeyna macnaha waxaan isleeyahay qofkii macnaha mataqaanaa wax la'aana maanta wax bay u taraysaa aad iyo aad baan marka dowladda ugu mahad celinaya waxaan rabnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkaa uga mahad celinaya ciidamada qaranka oo runtii shaqadan la'aantooda ay qabsoomi lahayn maamulka degmada iyo wasiirka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale shacabka oo runtii gobonnimo muujiyey oo si nidaam leh u qaatay macnaha raashinkii ee dowladdu u keentay aad iyo aad baad u mahadsantiisaad sharafka aad u ilaaliseen nidaamkana aad u dhowrteen ugu dambeynna agaasimaha guud ee hay-adda sodmaha ayaa dankiisa ka barbixiyey deeqdan raashinka ah saa wada aragtaan waxaan joogaa magaalada balad xaawo annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in dadkii bartaan ku barakacay maalmihii la dhoweeda lasoo dhaafay dagaallada ka dhacay si loo gaadhsiiyo macaawino raashin ah waxaan maanta bartaan ku qaybinaynaa aniga iyo guddoomiyihii degmada guddoomiye shire siddeed boqol oo qoys oo raashin ah raashinkaas wuxuu iskugu jiraa bur sonkor bariis iyo saliid sidaad wada og tihiin waxaan maalmihii ugu dembeeyey aan joogay magaalada balad xaawo xaaladahaynu waa aad bay u fiican yihiin waxaan bartaan uga mahadnaqayaa maamulka waxaan bartaan uga mahadnaqayaa maamulka degmada balad xaawo oo ugu horeeya guddoomiye shire oo shaqadan isaga kasta kow aysan qaban lahayn haddaan isaga haysan aad iyo aad ba guddoomiye u mahadsan tahay sharaf iyo karaamaan kuu hayaa waan soo noqon doonnaa intaanu waa hordhac waxaan qaybinna maanta siddeed boqoloo qoys fayska labaad iyo fays saddexaad baa jiri doona insha allah haddii ilaha yidhaaho yuunus duraan cali warbaahinta qaranka baled xaawo deeqdan raashinka ah ee la geersiiyey dadka danta yar iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool degmada baled xaawo ayaa kusoo beegmaysa xili ay baahi badan u qabeen dadka ku dhaqan degmadaasi